بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii shan iyo labaatanaad labaatan iyo shanaad min kitaabi nuuri lyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin alsanatu ahaalifa sanadkii saddexaad ee hijrada yaa lallah ilaahayow aqisnaa bay ka dhiganta yaa lallah yaqdii ama yuqdaa waa la xukumaa cala shaqiy qofka shaqigaa ee ayaan darradu hayso bishaqaawati shaqaawo iyo ayaan darro ayaa lagu xukumaa ama yaqdii cala ashaqiyi bishaqaawa xataa laa yasmaca ilaa uusan ka maqlin walaa yubsira uusan waxba ka maqal fayattakhida markaa wuxuu ka yeeshaa alhadara dhagarta oo fayattakhida markaa uu ka yeesho alkhadara dhagarta ridaa'an go'buu ka dhiganayaa walkhayaanatana wuxuu ka dhiganayaa khayaanadana shicaaran waxa weeyaan maradii jirkiisa u xigtay weeye falaa yunjaxu lama liibaansiiyo macahu maciisa ilaa falaa yunjaxu lagama liibaano macahu maciisa loogama liibaano ilaa iraaxatulcaalami caalamka in looga raaxeeyo mooyaane min sharihi qofkaa sharkiisa qofkaa shaqiga ah oo noocaasa in caalamka looga raaxeeyo oo laga qabto mooyaane faa'iido kale male weya haadaa ninkaan hadda aan ka sheekaynayno waa kacab bnulashraf oo ninka loo soo socdo wey alyahuudiyu ee yahuudiga ahaa ninkaan nin carbeed buu ahay nimankaasu inta u tegaybu iyagu ku biira cadiimu bani nadiir reer bani nadiir duqoodii buu ahaa acmadhu waxaa indha tirtay cadaawat lmuslimiina muslimiinta cadaawadooda xataa khalaca ilaa uu siibay burqucal xayaa'i xishoodka yaa hagoogtiis ilaa uu ka siibay khalaca burqucal xayaa'i xishoodka hagoogtiisii ilaa uu iska qaaday wasaara wuxuu ahaaday ninkaani yuxaridu inuu boorinayo qurayshan nimanka quraysh la yidhaahdo calaa xarbi rasuulilaahi sal allahu alay waslm nebi moxamed la dagaalankiisa oo wayahjuuhu inuu soo caayayo hu nebiga bishicri gabayo nebigana inuu gabayo ku soo caayayo oo wayajtahidu uu dadaalayo fii ihaarati shaxnaa'i uurku taallo ama cadaawad inuu kiciyo bayna almuslimiina dadka muslimiintaha dhexdooda ee qalbiga wax iskugu wada hayaan fitan ka dhex rido fa kullamaa jabara mar allaala markuu kabo calayhi salaatu wasalaam nebigu kasran jabnin meeluu fasahaashay ninkaani markuu nebigu soo kaboo daaweeyaba haadahu waxaa soo celinayay haadaa kan ashaqiyu ee shaqiga ah ama haadahu waxaa jebinayey haadaa kan ashaqiyu shaqiga ah bimaabuu ku jebinayay wixii nebigu hadda kamay yanfuduhu uu afuufayo min sumuumi lisaanihi carabkiisa sunankiisa suntiisa carabkiisa sunta ka socota dadka sharka uu ku dhex wado sow lababa isku qabasiinayo sow iskugu dirayo taas baa jebinaysa misna wixii nebigu wuxuu xumeeyo oo nebigu kababa had misna waxaa jebinaya ninkan carabkiisa sunta ka socota haadahu waxaa soo celinayey ama haadahu waxaa jebinayey haada shaqiyu kan ayaan daroobay bimaabuuna ku jebinay yanfuuhu uu afuufayo oo min sumuumi lisaani carabkiisa sumuumtiisa sun waa sumuum ninkaasi waka nin dhib badan buu ahaa yahuud buu inta u tegay ugu xoolo badan buu watay wuxuu yidhi aniga oday aan idiin noqdo halla ii doorto markaasuu wadaadada axbaarulyahuud buu wuxuu siin jira xoolo isagu kama dhalan markaasa sidaasaa lagu cimaamaday oo loogu dhiibay jagadii ballan baa awal wuxuu ku galay nebiga cid la dagaalaysa inuusan gacan siinayn ballankii buu buriyey nebiga iyo rag saxaabahaba wuu soo caayey waa la soo dilay ninkii waaye waxaa ka horraysay laba nin baa waxay u yimaadeen qurayshtii oo waxay dhaheen beder raggii lagu laayey bay soo sheegeen oo gaalada ahaa iyo dadkii la qaafaashay markaasuu wuxuu yidhi waxaa la sheegaya warkaasi ma run baa maxamed inuu laayay ragga la magacaabayo odayaasha ah waaba carab odayaasheedii iyo boqoradeedii ragga la laayay wallaahi wuxuu yidhi lain kaana muxamadun asaaba haaulaa'i alqowm raggaa la sheegaya haddii muxamed laayey labadnul ardi khayrun min dahriha dhulka hoostiisaaba nooga ficnaan lahayd inaan dushiisa ku noolnahay inaan dhimanaaba noo dhaami lahayd bay yidhi inaantaa maanta dul socon lahayn dhulka nin dhib badan buu ah waa kana marka magaciisi waa haysaa soo maaha ninkan kacab binu ashraf qatlu kacab binu ashraf ciwaana ma idiin qora mise waa iskugu kin xire qisada kacab binulashraf dilkiisii weeye walama intasara almuslimuuna muslimiintu markay waxa weeyaan guulaysteen bibedrin meeshii beder la dhihi jiray oo warra'aan ninkaana arkay alasraa kuwii lasoo qafaashay bederoo toddobaatankaha muqaraniina iyagoo la yskula xirxiray fil xibaali xargo kharaja ilaa qurayshin quraysh buu aado yabkii xaalo ooyaya qatlaahum dadkoodii la laayay oo isboohinaya wayuxariduhum isagoo ku boorinaya calaa xarbi lmuslimiina muslimiinta in lala dagaalamo war ka kaca u leeyahy faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigaa wuxuu yidhi man kumaa u ahaaday likacab binulashraf war muslimiinay yaa kacab binulashraf naga qabta man kumaa likacab liqatli kacab binuashraf bay ka dhiganta kacab binuashraf dilkiisa yaa ku hallaynaayo naga qabta fainahu ninkaasi qad aada allaha ilaahay buu dhibay wa rasuulahu rasuulkiisana waa dhiba faqaala muxamed bnu maslama alansaariyu alwsiyu ninkaasaa wuxuu yidhi atuxibu nebi allow ma jeclaan lahayd an aqtulahu inaan ninkaas soo dilo qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa waaye ayib sidaa hadday tahay qaala wuxuu yidhi moxamed bnu maslama ana laka bihi anaa anigaa laka kaaka kugu ahaaday adiga nabi allow bihi ninkaa kaafintiisa ana laka bihi anaa kuugu ahaaday inaan kaa kaafiyo ana baa laka adiga kuugu ahaaday bihi biqatlihi waadan liin laakiin nabi allo waxaa ii ogolaataa an aquula inaan dhaho shay-an shay wax ka sheeg ah oo atamakanu bihi ninka aan ku makansado ku dhagro waxaa ii ogolaataa ninka kaaritaan u degaya waa nin oday oo balaayaayo dhib badane qabyaana ah dee si uu ii mooda inaan isaga taageersanahay inaa adiga wuxuun kaa sheego sheekada ugu dhex daro ilaa nebiga qofka wax ka sheega waa khatar ninkaan inuu idan u hela maahayn inaan wuxuun kaa sheegi karo ii ogolow nadaan baan dejinayaa faadina lahu nebigu waa u idin uma haraja waa baxay muxamed bnu maslama wa macahuna arbacatun afaro min qowmihi baa la socday qowmkiisa xataa atow kacban kacab bay u tageen faqaala lahu muxamed wuxuu ku yidhi kacab ina haada rajula ninkan yuriidu rasuulahi bu jeedaa ninkan maxamed ah waa hadalku lahaa ii ogolow ninkan qad sa'alanaa sadaqatan sadaqa xoolowna weydiinaya sadaqa keenuna dhahaya wa inahu ninkan muxameda qad cannaana waabana dhibi horta alcana waa dhib ogta waana dhibayba wa innii anigu hadda ataytuka qad ataytuka waan kuu imid astaslifuka anoo qarda ku weydiisanaya gacnahaan horsanayna waxaan rabaa amaah qaala wuxuu yidhi odayga inta isla weynaaday waaydan ya waaydani buu yidhi dibna waa idiin dhibi doonaa weli maydnaan ismaydnaan gaarin buu yidhi hadda waana dhibay baa leedahay ya waaydan dibna wuu idiin dhibi doonaa aa weli laisma gaarin dhibtaa ka cabanaysid waa kugu sii badan doontaa buu yidhi wallaahi latamallunnahu ka noogteenoo ka noogteen ninkaas intaa markuu ku yidhi qaale wuxuu yidhi innaa annagu laakiin qad ittabacnaa horta waanu raacnay muxamed falaa nuxibu hadda ma jecli an nadacun aan iskaga tagno xataa nandura ilaa aan ka fiirino ilaa ayi shayn shay kii ka ahoo yasiiru sha'nuhu sha'nigiisu ku dambeeyo haddeer aan u galnay haddeer misle kama tegi karne inaan yaan la soconno xogtiisu meesha ku soo dhammaato ogaano mooyaane dee haddeer kama tegi karno haye waqad aradnaa hadda adna waxaan kaa doonaynaa an tuslifanaa inaan na amaahiso wasqan oo wasqayni hal ratiraroo raashina ama laba ratiraroo raashina baan kaa doonaynaa qaala wuxuu yidhi nacam waa idin siinaya walaakina irhanuuni rahan iyo curaar ii keena dee inta waxaa qardada rahan baan rabaa rahan qaala wuxuu yidhi aya shayin turiidu sheegee rahan u rabtaa maxaan kuu keennaa qaala wuxuu yidhi irhanuuni nisaakum dumarkiinna ii keena dumarkiinna baa ii keenaysaan raashinkuna waa iga diyaar qaaluu waxay dhaheen kayfa narhanuka see baanu kuu curaar dhigaynaa rahanka ugu keenaynaa nisaa'anaa dumarkannaga wal xaalaanta adigu ajmalul carabi carab aa ugu qurux badan tahay ninka carab ugu qurux badan baa tahaye see baan dumar inta kuugu keenna kaaga tagnaa qaala wuxuu yidhi farhanuuni abnaa'akum haddaba wiilashiinna ii keena qaala wuxuu yidhi kayfa qaaluu waxay dhaheen kayfa narhanuka abnaa'anaa see wiilasheeda kuugu dhiibi karnaa oo fa yusabu axaduhum hadhow midkood la caayo oo fa yuqaalu la dhaho ruhina ninkan waxaa loo curaar dhigay biwasqin aw wasqayni waa ninkii ratiga raashinka ah raanta loogu haysan jiray ama labadaa wasqi hadhowti ceebbay ninkaa weligeed ku noqonaysaa haadaa caar calayna ceeb bay nugu tahay baa layidhi arrintaa ceeb bay nugu tahay waxa laga wada hadlaya waxa loo socda wax kala fog say dib ka noqon doonto walaakina narhanuka waxaanba ku rahaan dhigaynaa allamata hubka yaga yacni asilaax hub baan kuu keenaynaa baa layidhi iyana dee hub inay meesha mar usoo qaataan waaba rabaanba hub baan kuu dhiibaynaa hubkaa hayso faradiya raalliba ku noqo dayib buy la kaalay fawaacaduuhu waxay la ballameen leylan xilli hameenah an yaatiyahu buu qore soo maa fawaacadahu moxamed bin muslimow la ballamay leylan hameen an yaatiya inuu yimaado ama fawaacadahu haa waa hameen baan kuu nimaanaynaa wy fa jaa'ahu leylan hameen buu u yimi moxamed bin muslimo wa macahu waxaa la socdaa abunaa'ilat nin la dhihi jiray mataqa ninkan aquu kacab kacabkan loo socdo walaalkii weeye laakiin waa min aradaaci xagga nuugmada naaska waa saxaabi labadaa nin haddii aniga iyo hebel iyo hebel baa ku imaan awalba u sheega waxaa la socda waa cabaad binu bishrin waa ninkii isaga iyo usayd bin xudayri markay waddada marayaan iftiinku u bixi jiray labadii saxaabi ma garanaysaan iftiinku u baxay mid ka mida weeye walxaarif binu aws gu waa awsiyiin wa abu cabs binu jabrin wa kulluhum raggan kuu tiriyey kulligood awsiyuuna niman reer awsa weeyaan fanadaahu waxaa u dhawaaqay odaygii kacabaha muxamed binu maslama baa yidhi hebelow dee macnaha noo soo deg kor waa nin dabaq buu degan yahay dabaq kor buu degan yahay fa araada wuxuu damcay kacb binu ashraf an yanzila inuu hoosu dego faqaalat lahu imra'atu xaaskiisi baa waxay ku tihi ayna xaggee baa takhruju u baxaysaa asaacata xilligan hameenka ah walxaal innaka adigu imru'un qof tahay tuxaarabu lala dagaalsan yahay nin lala dagaalsan yahay baa tahaye oo cadow leh saacaddan xaggee u baxaysaa islaan fahmo badan baa faqaala wuxuu yidhi innamaa huwa kan ii dhawaaqay ibnu akhii walaalkay wiilkiisi weye moxamed binu maslama ahaa wa radiiciin ninkii aan isku naaska nugnay abunaa'ila ahaa midda kale inalkariima qofka deeqda badan aniga waxbaa laga rabaa inaan bixiyo moogta raashin iyo kan deeqda badan low duciya haddii xataa loogu yeero ninka wanaagsanba ilaa dacnatin durid leeb in lagu dhufanayo ama dilid haddii xataa looga yeero geesiga bileylin xilli hameena la ajaaba waa yeelaa xataa ninka wuxuu yidhi ninka haddii xilli hameen xataa in la dilayo ogyahay oo loo yeero ma istaaga waa aadaa meesha afkiisaa laga soo saara hadalkaas ayb uma qaala wuxuu ku yidhi muxamadun ninkii muxamed bin maslamaha liman macahu muxamedkan raggii la socday wuxuu ku yidhi idaa jaa'anii markuu ii yimaado fainii anigu aakhidun waxaan qabanayaa bishacarihi timihiisee timihiisaan qabanayaa faashumhu timaha waan waan ursanayaa madaxa timihiisaan inta qabto baan ursanayaa faidaa ra'aytumuunii markaay aragtaan istamkantu inaan makansaday min ra'si madaxiisa saas carabta waa timo waaweyn bay leeyihiin ballaaran saa dhab inaan geesaha u qabtay timaha fadribuuhu markaa ninka dila garaaca fanazla ilayhim kacbun baa usoo degay mutawashaxan xaalu yahay mid jeenqaarsaday sayfo seeftiis ilaameen iska ahayd isna seefo iska soo qaato laakiin dareen cabsi kuma jiro base iska digtoonya walxaal huwa isaga yanfaxu oo ka butaacayo minhu xaggiisa riixulmiski miskiga urtiisa miskiga wax la ursado wax ugu udgoon wey miski baa saa uga butaacaya macnaha ur udgoon lanna caruus buu ahaa nin aroosa buu ahaa faqaala muxamed baa yidhi maa ra'aytu maarag kalyawmi maanta oo kale riixan wax udgoona adyaba ka udug badan maanta waxa kaa soo carfaya weli wax ka udgoon iima soo urin buu yidhi ata'danu lii ma ii idinaysaa kacabow an ashuma ra'saka madaxaada inaan ursado udgoonaa waxa soo marsatay qaala wuxuu yidhi nacam haa waan kuu idnayaaba yidhi haddaa ursanaysa waa kuu ogola fashammahu waa ursada ursana inuu gacanta ku qabsadou rabaa moogta falama stamkana minhu marka uu makansaday qaala wuxuu yidhi duunakum war laazima qabta faqtuluuhu dila gaalka yahuudiga oo carab ka soo jeeday oo belada ah horta waxaa la yidhi marki hore markay cabbaar la sheekaysanayeen meedheen haddaa xoogaa noo raaci kadhid goshaas hameen iska dayaxana way tahay meelaan dee sheekada inta noo hadhay aan ku dhammaystirannaa fiicnaan lahayd hayeenna wada weydu abbaar hadday socdeenna meeshaasay tageen madaxuu saa gacanta uga gasho ursada wuxuu yidhi waa madaxaadu waa udgoon yahay weligay udugan xaggee laga helaa wax ka fiican ma arag waxaas uu akhriyey markuu saa u qabtay wuxuu yidhi war waa yahay bal hadda qabta ninka markii horta wuxuu kaga jawaabay udugaan noocaana weli maana arag xaggee ka yimid cindii acdaru nisaa'il carab yidhi carab dumarkooda midda ugu cadar udgoon wa ajmaluhunna gabadha uguna qurux badan baan qabaa buu yidhi waay taasaa agtaydaa buu yidhi haye ma ursan karaa haa sidii baa lagu qabta dabeedna maxaa dhacay ma taqaanaa fafacaluu kuwiina sidii bay sameeyeenoo hawshoodii bay qabsadeen wa araaxa allahu ilaahay baa uga raaxeeyey almuslimiina muslimiinta min shari acmaalihi ninkaa shaqooyinku hayey sharkoodii allatii acmaashaasoo kaana ahaa yaqsiduhaa bihim mid ula qasta uma atawu nabiya nebigii bay u yimaadeen sal alla alay slm raggaani fa aqbaruuhu nebiga wuxuu sheegeen ninkii inay dileen wa kaana qatlu haada ashaqiy shaqigan dilkiisu wuxuu ahaa fii rabiici alwal min hada alcaam sanadkaas bisha rabculowa wakaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa idaa ra'aa markuu arko min ra'iisin mid madaxa qadaran ballanburin nin madaxo inta la ballamay ballanta ka baxa markuu arko qadaran markuu ku arko iyo wa maqaasida suu'in xumaan u qasadiyaalkeed iyo wa maxabatan jacayl mid madaxo jecel liihaarati xarbi dagaal hurin kicin arsala lahu wuxuu u diri jiray man yuriixu qof uga raaxeeya min sharihi sharkiisa dad baa loo diri jiray waxaa la dhihi jiray gaal weeyaane ummadda ha laga qabta ninkan waqad facala kadalika saasoo kale nebigu wuxuu ku sameeyey maca abi cafak ninka la jiray abi cafak alyahuudi wa kaana wuxuu ahaa mila kacab buu la mid ahaa fi shari kacab oo kale muu sharka kula mid ahaa nin duqou ahaa buu gaari dadka wuxuu dhihi jiray inta gabaya tiriyo wuu dhihi jiray gala dagaalka nebigu dadka ku kicin jir waryaha waxaan qabiidkaa naga qabta baa nebigu yidhi calayh salat wasalaam nin la dhihi jiray saalim bin cumayr baa wuxuu yidhi nadar ilaahay waxaan ugu gala inaan ninkaa ama dilo ama anugu dhinto marka isagoo iska halmaansan buu sugay deedna waa uu waa uu dili marka nin dhib badan buu ahaayoo diinta dhibay buu ah qaswatu qadafaan meeshii qadafaan la dhihi jiray ama qadafaan dagaalkii qadafaan wey waay waa qaswatu qadafaan waa reer qadafaan wey waa qabiil balaqa rasuulallaahi nebi moxamed waxaa soo gaaray sala allahu calayh wasalam anna bani thaclaba reer bani thaclaba iyo wa muxaarib labadaa qoys oo min qadafaan ka tirsan tajamacuu inay urureen biriyaasati ra'iisin mid madaxa yaa ra'iisnimadiis hogaamintiis oo minhum iyaga ka midoo ismuhu magaciisa la dhihi jiray ducthuur nin ninkaasaa labadaa jifiyood waxay dhaheen adaa hogaamiya noo ah yuriiduuna waxayna doonayaan alqaarata inay weeraraan cala almadiina iyagoo yuriiduuna xaalidiina alqaarata cala almadiina madiina inay weerar ku soo yihiin ninkaasna hogaaminaya nabiga soo gaadhay faaraada calayhi salatu slam nebigu wuxuu damcay an yaqulla inuu xidho eydiyahum gacnahooda kay laa yatamakanu saysan u makansan min hada alictidaa'i xadgudubkaas haddaan ciidankan soo socda laga hortegin oo gacnaha la qaban dee dhibbay dalka u geysanaya hadday soo galaan gacnahaba inuu qabto intaysan soo gaarin meesha u socdaan baa nebigu ku talagala calayhi salatu salaam faqaraja ilayhim nebigu waa u baxay labadaa qolo min almadiinati buu kaga baxay fii arbaci miatin wahamsiina rajulan afar boqol iyo konton nin oo saxaabaaba nebigu yidhi nakeena linatay cashrata leylatan markay labaiyo toban hameen ka tagta madad ay ka tagtay min rabiici lawe waay waxay dhaheen niman culimaayo aad diinta uga sheekeeya labaiyo tobanka rabiicul awal miyaa nebiga jaanis baa saxaaba iyo nebi baa jaanis waay meel iskugu yimaado waxa weeye jihaad baa lagu jira wax ka weyn baa lagu jira wax ka weyn baa lagu jira marka fursadahooduba waxay ahaayeen inay macnaha hirgelintaas siiradan la akhriyay iyo isku imaadan iyo howlahaas howlo ka daran bay xaqiijinayeen dalkan dambaa taa jaanis waaya waaya wakhallafa nebigu cala almadiinati madiina wuxuu wa khaliif dhiga cumaan binu cafaan walamaa samicuu markay maqleen qoladii gaalada ahaa bisayri rasuulilahi sal l sl nebi moxamed soo socodkiisa harabuu waxay u carareen ilaa ru'uusiljibaali buuraha dhalooyinkooda ka baxeen buur dhaladeeda yaa koraya walam yazali lmuslimuuna kama suulin saa'iriina inay soconayaan xataa wasalow ilaa ay ka gaareen muslimiintu maa an yusamaa biyan lagu magacaabi jiray daa amara dheh daa amar meel la yidhaahdo fa caskaruu bihi halkaasay yaa caskaraysteen macnaa goob ciidan ka dhigteen waxadaa waxaa dhacay annahu calayhi salatu slam nebi moxamed nasaca thoobahu maradiisa inuu siibay yujafifuhu isagoo qallajinaya min madarin roob xaggeed roobkaasoo ballalahu qooyey xoogaa roob uu qabtay baa nebigu marad inta iska siibay iska qallajinay wartaaxa taxta shajarati nebiga xoogaa wuxuu ku istiraaxaystay yaa ku nastay geed hoostiis wlmuslimuunana mutafariquuna ba ahayn muslimiintu waa kala tagayn qoloba geed bay iska harsatay qoloba meel bay iska aadeen fa absarahu nebigii waxaa arkay ducthuur ninka la yidhaahdo khatarka ahaa ninkaasaa wuxuu arkay nebigii keligii geed iska hurda iska jooga iska istiraaxaysanaya fa aqbala ilayhi wuxuu la soo qaabilay bisayfihi xataa waqafa calaa ra'si ilahu nebiga soo dul istaagay wa qaala wuxuu yidhi man yamnacuka minii ya muxamed muxamedow maanta yaa iga kaa celinaya yaa kula jooga anna waay kana seefaan haysaa waay saasuu ku yidhi sidaa markay dhacday qaalana wuxuu yidhi allah ilahay baa iga kaa mancinaya faadrakat irajula ninkii waxaa haleeshay haybatun haybad iyo wa rucbun argagax asqadaa labadaasoo ka tuuray asayfa seefta min yadihi gacantiisa qofka hadduu bakado oo gacantu gargaridho oo ruxanto iyo seef ma hayn kara moogta haybad iyo waxaaba ninkii qabatay seeftii baa ka dhacday fatanaawalahu calayhi sala sl nebigaa laacay horay ka qaatay wa qaala nebigu wuxuu ku yidhi liducthuur man yamnacuka mina aniga yaa iga kaa celinaya qaala wuxuu yidhi laa axad cidina igama kaa celin kadho facafaa canhu nebigu waa iska cafiyey orad iska tagbay fa aslama rajulu ninku waaba islaam dee ninka haddee isagu rabay inu wax dilo hadda isaga aan la taaban laiska cafiyey wuxuu arkay nebiga dhaqankiisa iyo nidaamka meesha ka socda wadacaa qowmahu lilislaami tolkiisna qolada haddeer dagaalamay lahayd wuxuu ugu yeeray islaaminimo waxawala allahu qalbahu ilahay qalbigiisa waa wareejiyey min cadaawati rasuulilah nebi maxamed la colaytankiisa waa ilahay qalbigiisa ka wareejiyey iyo wa jamcinnaasi dad inuu usoo urursado lixarbihi nebi maxamed inuu la dagaalamo taasaa laga wareejiyey xaggee loo wareejiyey ilaa maxabatihi nebi maxamed jacaylkiisa iyo wa jamcinnaasi dadka inuu usoo ururiyo lahu nebiga dadka ulaha kaalaya la dagaalay waxay kaalaya nebiga raaca yaa bilcagsi hal mar isbeddelaa dhacay waxa weeyaan suuraة اlmaaida ya ayuha اladiina aamanu اdkuruu nicmat اllahi calaykum id hama qowm an yabsuduu ilaykum أydiyahum fakafa أydiyahum cankum wاtaquu اllaha wcalى اllahi falyatawakl اlmu'minuun aayaddaas baaba waxaa la leeyahay iyo ka hadlaysa meesha waay awaa'il اlmaaida dalika kaasina fadl اllahi yuutiihi man yashaa wahada kaasina maa yntajhu wuxuu dhala weeyaan xusnulmucaamala mucaamalo wanaagga ah dhashay arrintan ninkaa islaamay dhaqanka wanaagsan iyo walbucdu ka fogaanshaha can ilfadaadati dabeeca xumada iyo waqiladi lqalbi qalbi adayg iyo kakanaanta oo laga fogaado wa bimaa raxmati min allaahi raxmad xag rabbi ka ahaatay sababkeed baa linta lahum ugu jilicsanaanta nebi allow walow kunta fadan mid jaafio haddaa ahaan lahayd qalifsan oo qalidalqalbi qalbi xun dabci xun lam faduu min xawlika asxaabada hareerahada waa ka carari lahaaye facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lmri la tashaa la yidhi arrimaha kala tush nebigu waxay ku degayaa saa la amray calayhi salatu wasalaam qaswatu buxuraan meesha la dhihi jira waaye waa meel magaceed balaqahu waxaa nebiga soo gaaray calayhi salatu wasalaam anna jamcan min bani sulaym koox reer bani sulayma yuriiduuna inay doonayaan alqaarata inay weeraraan cala almadiina fa saara ilayhim nebigu iyagiina waa ku baxay fii alaaimiati min asxaabihi saddex boqol asxaabtiisa ula socda lisittin khalowna min jamaadi luula lix markii ay ka tagtay bisha jamaadiluula wa khallafa cala almadiinati wuxuu uga tegey ibna ummi maktuum salaadaha tuji baa layidhi saxaabiga camoolkaha walamaa wasala buxraan markuu gaaray tafaraquu kuwaasna waa kala carareen walam yalqa nebigu lama kulmin kaydan dhagar farajaca waaba iskaga soo noqdo la cararee sariyatu zayd bni xaaria ciidankii zayd bni xaarit wato sariyada ahaa loo waday meesha la yidhaahdo ila alqarda waay halkaas ciidan loo waday weeyaan loo saaray lamaa tayaqanad markay yaqiinsatay qurayshun anna dariiqa shaami waddadii shaam oo min jihati lmadiine ka ahayd uqliqa in la xidhay fii wejhi tijaaratihim ganacsigooda wejigiisa iyo waddadiisa ilaa halkaasay mari jireen soona mari jireen siina mari jireen walaa yumkinuhum uusan u suuroobayn quraysh asabru inay ka sabraan canhaa xaggeeda badeecadaas iyo tijaarada lianna bihaa tijaarada xayaatahum noloshoodaaba ku sugane arsaluu ciiran safar bay direen ila shaami bay u direen min ariiq alciraaq bayna mareen wa kaana fiiha waxaa ku jiray jamcun koox oo min qurayshin odayaal baa la socda safarka minhum abu sufyaan binu xarbi wa safwaan binu umaya wa xuwaydib binu cabdulcuza raggaasaa kaaga magacaabi kara fa jaa'ad akhbaaruhum wararkoodii waa yimaadeen lirasuulilahi nebi maxamed sal alay slm raggaas inay la socdaan halkaasna la maray waddo kale fa arsala lahum nebigu wuxuu u diray zayd binu xaarisata fii miati fii miati raakibin boqol nin oo saaran gaadiidkooda yataraqabuuna maxaaray koranayaan waddada u galaalin wa kaana dalika arrinkaasna waxaa fii jamaadi alaakhira jamaad alaakhirka fa saarat isariyatu waa socotay xataa laqiyat ilciira ilaa ay kala kulantay bucsharadii iyo safarkii calaa maa inuu ismuhu magaciisa la dhihi jiray alqarda binaaxiyati najdi weeyaan fa akhadat ilciira safarkii bay soo kaxaysatay ciidanka sahanka ahaa iyo wamaa fiiha waxlaale waxay wateen waharaba rijaalu raggeena waa carara awrtiiyo geeli meesha taagta ama ka carare waa gaale wahammasa alrasuulu calayhi salaa sl nebigu waa shan meeloodeeyey haadihi middaan xoolahan la keenay xiinamaa wasalat lahu markay soo gaadhay cadowgii ilaahay baa laga keenay moogta xoolihii shan meeloodaa loo qabsho qaswatu uxud dagaal weyn baa la gelayaa marka waa qiso la yaab leh qur-aanka hadda si fiican ugu soo mar dagaalka uxud weeyaan uxud waa buur buuraha madiine ka mid ah laba mayl meelahaas waa buur cajo badan walamaa asaaba qurayshan quraysh markuu asiibay maa asaabaha wixii asiibay bibedrin beder wixii ku dhacay quraysh markuu ku dhacay wa uqliqat la xidhay fii wujuuhim wejigoodina laga xidhay duruqu tijaarati ganacsiga waddooyinkiisa shaam ijtamaca waxaas kulmay man baqiya wixii ka noolaa ka haray min ashraafihim odayaashooda ilaa abi sufyaan bay u tageen ra'iisi tilkal ciiri safarkaas ninkii hogaaminayay ahaa allatii taasoo jalabat calayhim almasaa'ib masaa'ibta u soo jiiday safarkee beder soo looma soo bixin yaa markii hore dagaalku talagal maahayn moogta waxaa loo soo baxay safar meesha marayay ixda daa'ifatayn marka ninkii waagaa waday dhibaatadii ku dhacday so waa isa yir war safarka waa idiin nabadgal orda iska noqdo iyagaa diiday safarkii la soo aaday ninkii waday safarkaasoo dartii sababtaa dhibaatadan beder ay ka dhacday lagu ku gaadhay gaalada ninkii waday bay odayaashii wixii noolaa u yimaadeen wa kaanad waxay ahayd bucsharadaas mawquufatan mid la joojiyey oo la taagay bidaari nadwa safarkii abu sufyaan waa la galay moogta dagaalkii baa dhacay raggi waa soo baabeen gaalada ahaa wax allaale badeecadan wixii yaallaba reerna loo furmay daaru nadwa meeshii lagu shiri jiray baa la dhigaya alaabta o daaru nadwa alaabta maanta la dhigayaa baa layidhi maxaa yeelay raggan marka markaa noola hadda tan ka talinaya qaar baa islaami doona daaru nadwa waxaa loo dhigayaa waxaa la rabaa bucsharadan faa'iidadeedoo dhan in loo jaro dagaalka walam takun maysan ahayn sullimat mid loo dhiibay badeecada iyo ganacsigu liasxaabiha dadkii lahaa bacdu weli faqaaluu waxay dhaheen raggii u yimid abu sufyaan inna muxamadan nebi muxamed qad watarana waana gablamiyey waxaa garanaysaa man faatatu salaatulcasri fakaannamaa wutira ahlahu wamaala ehel iyo maalba in laga mooraduugay muxamed waana mooraduug watarana waa maxay waana gumaaday wey qatala rijaalana wey macnuhu saasuu ku fasiraya xadiidkaasna waa isaga saa ahaa wutirada waxa weeyaan qofka dad iyo dunyo midna aysan waxba ya aysan uga harin waqatala khiyaaranaa dadka iyagu wanaagsanaa waa laayay wa innaa annagu radinaa waxaan raalli ku nahay an natruka inaan ka tagno ribxa amwaalina xoolaha iyaga faa'iidadooda fiihaa dhexdeeda wax allaal wixii faa'iido xoolaha noo saarnaa inaanan qaadan baan diyaar u nahay maxaa yeelay isticdaadan u diyaargarow darti lixarbi muxamed muxamed la dagaalanka iyo waa asxaabi haddii meel xoogaa lacaga lagu kordhiyo dee waxbaa soo xoroonaya moogta wax allaale faa'iidadii waxaan rabnaa bay dhehen in dagaalka lagu galo waqad radiya bidaalika waxaana kaloo ku raali noqday kullu man qof dhammaanti lahu isaga fiihaa bucsharada nasiibun xoola ku lahaa qof kastoo shay loo waday raalliba ku noqday wa kaana ribxuhaa wuxuu ah naxwan wax u dhow min hamsiina alfa diinaar konton kun oo lacagta adagoo dahabka iyo diinaarkaah fa jamacuu lidalika rijaal arrinkaasay rag u soo ururiyeen faijtamaca min qurayshin quraysh waxaa ka soo ururay alaaatu aalaafi rajulin saddex kun oo nin oo dagaalamaya bay soo ururshe bajadkiina waa loo hayaa waa safarkii yimid lacagtan hadda meesha la dhigay wey wa macahum waxaa kaloo la socda saddexda kun al abaaxiishu huwanti gaaladu wax ka huwan badane alabaaxiish ma taqaana waa kuwa isku dhexdhexdhisanoo qabiilkasta xooga ummaddii kale in yaroo ka wada timid wax isku dhaf ah yaa wax isku dhafa weeyaan wuxuu ii qorayaa al axaabiish kuwa huwana weeyaan wahum xulafaahum waa isaga kuleh waa xulafadoodii oo min bani musdaliq ah kuwa isku daran ah weeyaan dad waxa weeyaan qabaa'il iyo meelo kala duwan iyo jafiye kala duwan oo aan qoys gaara la dhahayn isku dhex jir la yidhaahdo waxay ahay reer bani musdaliq iyo banilhuun haada god bani khusayma wa macahum waxaa la socday abu caamir alraahibu nin abu caamir la dhihi jirado raahibaha alawsiyu waa kii dhibta badnaa wa kaana wuxuu ah qad faaraqa almadiina madiinaba mid ka guuray karaahiyatan nacayb uu nacab yahay lirasulillahi sal sl nebi maxamed waa wuxuu ahaa wadaadadii hore oo ummadii hore oo dhibta badnaa magaalada nabi wuxuu yidhi nebi maxamed nacaybkiisa uga guuro waaye wamacahu waxaa la socday cadadun tiro kale oo miman duulahum iyagu calaa shaakilati isaga la midkiisa kullun yacmalu calaa shaakilati ya wakharaja macahum waxaa kaloo soo baxay macooda jamaacaatun oo min acraabi kinaana wa tihaama raaxaasoo dhanna reerbaadiya ka soo yaacay wax wada ma garanaysaa waxaas baa maliisiyaadkaas ka soo wada yaacay yararkaada oo qabaa'ilka aan dee nidaam aan nidaamsanayn waqaala safwaan bin umaya wuxuu ku yidhi liabi cazata ashaacir ninka abi caza ashaacir gabyaag ahaa alladii ninkaasoo laa yansal qaari oo ninka kitaabka akhrinaya uusan marna halmaamayn anna rasuula nebi maxamed sal lla alay slam manna calayhi inuu iska sii daayey bibedrin waa ninkii beder intee lagu qabtay yidhi cayr baan ahay waxba ma haysto maanta iska kaysii daa dib dambe anna kuula dagaalami mayo cid kula dagaalamaysaana gacan siin mayo maanta hala isii daayo waa ninkii noocaas ahaayoo nebigu sii daayey beder sanadkii saddexaad baa maranaya sanadkii labaad baa la sii daayey wa adlaqahu nebigu waa sii daayay min hayri fidaan iyadoon xoola laga qaadan ninkaasaa waxaa u yimid safwaan wuxuu ku yidhi innaka adigu rajulun shaacirun nin aftahan oo gabyaayaat faacinnaa keliya waxaan ugu taageedhaa bilisaanika carabkaada gaba carabkaada keliya dagaalka noogala qayb qaada buu yidhi qabayatiri dadkan xaysiis iyo dagaalgelinta u samee waaye faqaala wuxuu yidhi innii caahadtu muxamadan baan ballan la galay allah uciina calayhi inaan cidna ugu kaalmayn ma geli kara bayidhi wa akhaafu waxaan ka baqayaa in waqactu haddaan ku dhaco fii yadihi gacantiisa maratan aaniyatan mar labaad allaa anjuu marka labaad inaana badbaadin oo laysii daan waayo bilaa mar labaad laiqabay ma geli kara bayidhi hawshaas falam yazal kama zuulin bihi ninkaas safwaan inuu hadalka ku celcelinaya xataa adaacu ilaa uu markii dambe ka yeela war annagaa dhinacyada kaa taagan saddex kunna waa kan intaanu kale huwanana waa nala socotaay yaa ku qabanaya mar dambe waa ku dhiirigeliy waa ka dhaadhacay waay madaxiiso majawriga bay dhahaan waa ka yeela markii dambe waa ninkii ballanta lala galay sanadkii hore wadahaba ninkii waa tegey yastanfiru naasi dadka isagoo soo bixitaan dalbaya soo baxayda ku aya lixarbi lmuslimiina muslimiinta in lala dagaalamo gabayode wadacaa wuxuu wadacaa wuxuu u yeeray nin la dhihi jiray jubayr binu mudcim qulaaman addoon oo xabashiyin oo lahu uu isagu lahaa oo ismuhu la dhihi jiray waxshiyun nin waxshi la dhihi jiray oo addoon u ahaa yaa ama waxaa dhahdaa wadacaa wuxuu u yeeray jubayr binu mudcim qulaaman wiilba u yeero xabashiyin oo lahu isaga u ahaa ismuhuna waxshiyun baa la dhihi jiray nin waxshi la dhihi jiray bayrkaala wa kaana raamiyan toogtaabu ahaa balaayo wuxuu ahaa waa saxaabibu noqday waxa weeye wuxuu ahaa nin wuxuu gano farta loo taagamaya dhahan qallamaa waxaa yaray yukhdi'u inuu gafo meelo wax ku shiishay ma seerayn jirin faqaala lahu wuxuu ku yidhi ukhruj macannaas oro dadkan raac fa in anta adigu qatalta xamsa ninka xamse ah oo nebi moxamed adeerkiisa haddaad soo dishid bicammi adeerkayga ducaymata ahaa adeerkayga ducaymo ahaayoo hadda ka hor xamsa dilay yaa haddaa u soo dishid fa anta xurun xor baad marka tii hore sidii baa u daynaysaa hulaaman waa addoon xabashiyin waa wiil addoon waa addoonnimadu inuu ka baxo rabaa uma kharajal jeeshu ciidankii waa bax hogaanka goos ciidankii waa la sii daayay ka wareega ciidanka dareeriye wa macahum waxaa la socday alqiyaanu hobolladii iyo wadufuufu durbaannadii walmacaasifu kabannadii walkhumuuru khamrooyinkii waa ciidanka alahata iska taqana waxay ay isticmaalaan weeye wax durbaana waxa kabanah waxa hobollo ah waxa khamro ah waxa tin taraleeg hogaankaa loo dhufta ciidankii wasdaxabal ashraafu ragga odayaashaana waxay isla saaxiibiyeen oo minhum ka mida ciidanka nisaahum xaasaskoodii ninkasta xaaskiisa wa sii kaxaysa dagaalna waa loo socdaa maxaa yeelay kay laa yanhazibu saysan u jabin inta xaaskiisu ag joogo ninku waa dagaalamaya ka dhaqaaqi maya meesha waxaa la rabaa maanta inaan la soo noqon guul mooyaane ka dumarkii mar haddii la kaxeeya bas weeyaan laba boqol oo faaris oo fardawataa ku jira toddoba boqol oo nin oo mudariciin yaa waxa weeyaan daraysaysan baa ku jira dircibreed saddex kun oo geelana waa wataan hogaankaa loo dhufta ciidankii walam yazaaluu kama zuulin saa'iriina inay soconayaan xataa nazaluu ilaahay ka degeen muqaabila almadiinati madiina meel muqaabalkeeda ah bidilxulayf waa meesha hadda cumrada laga xirtaya xajka miiqaadka reer madiina dilxulayf meel cajo badanoo nuuraysa wey halkaas baa la degi amaa rasuulahi nebi moxamed sal alla ly slam fa kaana wuxuu ahaa qad balaqahu lkhabar warku miduu soo gaaray min kitaabin warqad bacaa bihi oo u soo diray ilayhi nebiga camuhu adeerkiisa alcabaas bin cabdilmualib oo maka jooga baa warqad nabiga usoo dira wuxuu yidhi adeer la soco waa la soo baxa alladii waayahay cabaaskaasoo lam yakhruj isagoo aan soo bixin maca almushrikiina gaalada ma soo bixin fii hada alxarbi dagaalkan ma soo raacin maxaa dhacay muxtajan isagoo xujaysanaya bimaa asaabahu wuxuu ku dhacay yooma badri beder baa lir adeer adiga lacagta iska bixi labada wiiloo walaalahaa dhalayna adaa ka bixinaya waa musalifay buu leeyahay marka maogta marka wuxuu yidhi aniga ma dhaqaaqaya buu yidhi nin buu inta u dhiibay warqadda wuxuu yidhi gaarsii saddex beri gudahood waa inaa madiina ku tagtid waa meeshii nebigu sagaal beri usoo socday makiya madiina saddex beri waa inaa ku gaadha buu yidhi madiina warqaddaasna u gee nebi maxamed sidii buu yeelay warqaddii baa nebiga u timi xogta waxay ahayd isgaarsiinta bini aadamka markaa isticmaalayaan sidaas dhag warkii nebiga iyo ciidankii wixii baa loo sheegay walamaa wasalat ilakhbaaru wararku markay soo gaareen akhbaartu biikhtiraabi lmushrikiina gaaladii inay soo dhowaadeen la ciidan qarsoomaya maahe jamaca calayhi salatu slam nebigu wuxuu iskugu yeeray asxaabahu wa akhbarahum alkhabara warkiina waa u sheega wuxuu yidhi waa ciidan baa ina dul jooga wa qaala wuxuu yidhi in ra'aytum haddaad ra'yaysaan an tuqiimuu bilmadiinati madiina inaa ku nagaataan watadacuuhum a iyagana iskaga tagtaan xayu nazaluu meeshay degeen faraha aan uga qaadno inaan u bixin oo fa in hum aqaamuu hadday meesha ay weligood iska deganaadaan aqaamuu waxay ku nagaanayaan bisharri muqaamin nagaansho kii u shar badnaa waxba ma hayaan wa in hum dakhaluu calaynaa hadday noo soo galaanna qaatalnahum waa la dagaalamaynaa magaalo dagaalkeedna haddee naga qofka magaalada ku jiraa ku guulaysanaya kan dabadda ka yimid guryaha dhaladooda iyo meel kasta waa isagu dabaddu ka yimid waay magaaladuna waa dhisanta waa wada difaacay talaya buu yidhi fa kaana maca ra'yihi nebiga ra'yigiisii waxaa ahaaday shuyuukhulmuhaajiriin oo odayaashii muhaajiriin iyo walansaari wa ra'aa daalika waxaa kaloo ra'yiyey ayadana cabdullaahi bin ubayo munaafaqa wuxuu yidhi nimanka magaalada aan ka sugno iyo inaan dabadda u bixi ama alaxdaaثu dhallinyaradii wkhusuusan si gaarana man lam yashhad badran ciddaan bader tegin oo minhu ka mida dhallinyarada oo dagaalku uu birbidhaamayo oo aan maalintii bader joogin kuwaas fa ashaaruu calayh nebigu waxay u ishaareen bilkhuruuji inay baxaan ma fadhinayna bay dheen ma cadow baan meeshaanna ka sugaynaa waay marka weliba waxaa la yidhi waxaa la yidhi meeshaa madiina yeennaan ka bixin taladii baa markii hore qoladii hore saasay tiri weliga iyo madiine cadow dabadda ugumaana bixin ilaa waa nala ka adkaadaa weliga iyo cadow nooguma soo gelo ilaa annagaa ka adkaana dhallinyaradii waxay tiri oo weliba raggii bader tegay aysan ku jirin badanaaba cadowga hanu baxno iyosan namoodin dad awood daran ama baqaya wallaahi baan carab maqlay in guryaha iyaga naloo ku soo galay saan u fadhinay magaalada dee talada waxaa layidhi maamaawardi baa yidhi baabulmashwara markuu ka hadlaya faqiih weynaa shaaficiga ahaa waxaa la dhihi jiray baa yidhi iyaaka wa mushaawarata rajulayni adiga iyo waxaa kala ilaasaa laba nin hala tashan shaabun mutacajibun binafsi nin dhallinyaraayoo iscajabgeliyadoo iska fakfaklahoo aan waxba qiimayn karin oo arrinta keliya la muuqato maalagala iyo maalaqabta iyo maan iska celin lalama tashado fariisaa la yaha ummadda haqaribine gaar kugu dhacday dadkaa fitan iyo balaayo rabtaa inaad u horseedid dhallinyarooyinka macnaha saas oo waa nin qaliilu tajaarub ah tajribadiisaa yar waxaan kaloo lala tashan kabiirun qof duqahoo qada qada dahru min caqlihi caqligiisa qayb ka mida zamanku la tegey kamaa aqada min jismi sida jirkiisaba qayb ka mida u dhammaatay baa waxaa u dhammaaday caqligisana qayb ka mid ah oo fogaaday labadaas dhallinyaradii waxay tidhi waan baxaynaa wa kaana maca ra'yihim waxaa ku raacay dhallinyarada xamse binu cabdilmudalib nebiga adeerki weliba isagu waxaa la yidhi waa dhaartay wuxuu yidhi ilaahay qur-aanka ugu soo dejiy aan ku dhaartay inaan cunnana cunayn ilaa aan madiina dabadeeda nimankaa kula dagaalo wamaa zaala kama zuulin haa ulaahi kuwaan dambe birasuuli nebiga inay arrinta ka gadayaan oo ka dhaadhicinayaan xataa tabica ra'yahu ilaa markii dambe nebigu ra'yigoodii raacay li'annahum lakharuuna cadadan kuwaan baa tiro badnaa labada ra'yi markii laisku fiirsho dhallinyaradaa badnayd walaqwuuna jildan kuwa awoodda badanna iyagay ahaayeen oo hawsha u taal fasalljumcata nebigu jumcou tujiyey waa maalin jumca binaasi dadka fii yowmiha maalinteeda licashrin khaluuna toban maalmood markay ka tagtay min shawaal waa bisha haddaan ku jirno waay waxaa leeyahay bisha ka dambaysa ayib ramadaanka waxadahum wuxuu ku booriyey nebigu fii khudbataa khudbada jumcada cala ahabaati wasabri lugaha inay dhulka ku adkaysaan sabraanna wa qaala lahum wuxuu yidhi lakumunnasru guul baa helaysaan maa sabartum intaad sabraysaan uma dahala xujratahu nebi qolkiisibuu galay walabisa wuxuu soo xirtay cuddatahu hubkiisii iyo dariskiisi fadaahara bayna dircayni laba dirac buu nebigu iska soo dulgashaday wataqallada sayfa seeftiina waa soo garbatabsada wa alqad tursa gaashaankiina wuxuu ku turay waraa'a dahri dhabarkiisa gadaalkiisa walammaa ra'aa markay arkeen dur ra'yi ra'yiga dadka u saaxiibkaaba min alansaari ana alaxdaaa dhallinyaradu istakrahu rasuula nebiga inay dirqiyeen cala alkhuruuji nebigu in la baxo aan rabin inay ku riixeen ilaa la baxo laamuuhum way dagaaleen dhallinyaradii waxaa idinkaa nebiga ugu wacan idinkaa ku khasbay idinkaa dhallinyaradii waa lagu soo jeensaday wa qaaluu waxay dhaheen odayaashu raddu lamri arrinta hadda ku celiye lirasuulilahi nebi maxamed sal alla alay slm hadda talada isaga u dhiiba famaa amara wuxuu amro baan i'tamarnaa fartoomaynaa falama akhraja calayh sala sl nebigu markuu soo baxay qaala wuxuu dhaheen yaa rasuula allahi natabicu ra'yaka adiga waxaa hadda dhahdaan raacayna fa qaalna wuxuu yidhi maa kaana linabiyi nebi dawu ma aha labisa silaaxahu hubkiisi xirtay an yadacahu inuu iska dhigo xataa yaxkumullahu ilaa ilaahay kala saaro baynahu iyo isaga iyo bayna acdaa'ihi mar haddii nebi hub qaato inuu iska dhigo maba dhici ka dhaba markii hore taladu ay taallay bay ahayd tani tan soo jeediye waa ogeydeen odayaashana waa u jeeddeen waxa weeye markii aan tii dambe qaadannay marakan ka noqo ma suuroobayso go'aan adayg baa raba waay hawsha halkaa markay marayso uma caqadda nebigu wuxuu xidhay alulwiya alulwiya waxa weeyaan calamadii ciidan kasta waxaa rabaa inuu calaamad iyo nidaam lagu ogaado ay leeyihiin waxaa dowladahan dhaad waxay isku ogaan soo calan iyo wax la mida maaha calaamadaasaa kama horsahay bani fulaan baa waxaan iska le baa la dhahay dowlad hebel calan baa lagu dagaalamaya hoosiis fa acdaa liwaa almuhaajiriina muhaajiriin calankooda nebigu wuxuu u dhiibay limuscab bin cumayr macallinkii weynaa wa liwaa alkhasraji reer khasrajna lilxubaab bin lmundir xubaab bin lmundir buu u dhiibay wa liwaa alaws reer awsna usayd bin xudayr buu u dhiibay waharaja min almadiinati madiina oo ka baxay bialfi rajulin kun nin buu nebigu la baxay falamaa wasaluu ra'sa haniyati karinta madaxeeda markay marayaan nadara calayhi salaa sl nebigu wuxuu fiirshay ilaa katiibatin kabiiratin guuto weyn oo ciidana oo meel saa u maraysa hawwu saasa ciidanku dhaqaaqaya mugta markaasuu arka halkaan dadkay fasa'ala canhaa wuu weydiye wuxuu yidhi waaya kuwaan faqiila waxaa layidhi haaulaa'i waxa weeyaan xulafaa'u cabdulaahi bin ubay cabdullaahi bin ubayi munaafiq ahaa xulafadiisiiba min alyahuudi baa iyana ina soo raacay oo ciidankii ku soo biirayaan faqaala wuxuu yidhi inna annagu laa nastaciinu u kaalmaysan mayno bikaafirin gaal aan la dagaalamayno calaa mushrikin mushrik ya gaal iyo gaal annagu mushrik ciidan gaalo ah gaalo kaloo aan la dagaalayno u kaalmaysan mayno gaal calaa mushrikin mushrik aan la dagaalayno u kaalmaysan mayno wa amara nebigu waxaa amray biraddihim celintooda annagoon idinma baahnin baa layidhi noqda liannahu maxaa yeelay nebigu laa yaaminu aamin kama ah jaanibahum dhinacooda gaaladaas min xayu lahum lyadu iyadoo ay u sugan tahay alyadu duuli gacan mugleh ama gacan dheer filkhayaana waa yahuuda wax ka khayaano badan lama aamini karo ciidankaanay la socdaan hadday doonaan dhabarka kaga bilaabayaan intay dhahaan waa idinkaa idinla jirnaa xayu lahum meesha iyaga min xayu lahum meesha iyadoo iyaga u sugnaatay alyadu duuliyu yaa gacan waaya mugleh ama waxa weeyaan bay ku leeyihiin khayaanada uma stacrada aljeesh ciidankii kaleoo nebigu soo bandhiga ciidanka saas loo qiimaynaya xabadxabad waxaa la rabaa kii dhutinaya iyo kii jiran iyo kii yar iyo faradda wuxuu celiyey nebigu man duul istasqara uu yaraystay wiilashii yarayraayoo soo raacay celi yeelaya wa kaana waxaa ka mid ah fii man radda raggu celiyey nebigu raafic binu khadiij ninkaa xadiida badan weriya noqaa la yidhi wiil yar ataaca carruurta yare lama dagaalgelinaya hadday radool adduunku waa ogtahin lama ogola carruurta yari noqaa la yidhi wa samuratu bnu jundub samura bnu jundubna waxaa la yidhi noqo uma ajaaza nebigu mar dambe wuxuu u ogolaaday raafic lamaa qiila lahu markii la yidhi innahu raamin waa nin gana ah toogtaa weeyaa la yidhi soo yidhi iska dhaaf isaga fa bakaa samura samurihii awal laba nin baa la ceshmoogta mid baa loo ogolaaday waxa la yidhi waa toogta samurihii kii kale ooyey wa qaala lizawji ummi hooyadii ninkii qabaybu wuxuu ku yidhi wiilka ooyey ajaaza rasuulahi sal sl nebi maxamed waa u ogolaaday raafican waraddani annagu ay soo cesh maca annii anigu asracuhu aan maalin kasta legdo kan loo ogolaaday dagaalka anaa ka adag maalin kasta dhulkaan dhigaa markaasaa isna loo ogolaaday anigiina waa kanaa wuxuu la hadlay adeerkiis hooyadii qaba anaana legdabayr ka xoog badan fa balaga rasul lla sl sl nebi ilahi alkhabar warkaasaa soo gaaray fa amarahumaa wuxuu amray bilmusaaraca legdaba bayr hadda adiga iyo raafi labada wiil fa kaana samura samura wuxuu noqday alqaaliba kii adkaaday runtii bay noqotay samuraa xoog batay fa ajaazahu raac bayr ciidanka yalla dhinacaada ka ga uma baata calayhi salaa sl nebi ilaahay shalay jumcadeed moogta caawa waa maxay sabti uma baata calayhi salaatu salaam caawadii waxaan sheegaynaa waaga la marayay caawad hadda ma uma baata calayhi salaa slam nebi ilaahay waa hoyday maxillahu booskiisi leylata sabti habeenkaa sabtida ah la maantaan jumcadii tukanaya ka dhigan tahay xaaladdii baan matelaynaa caawo sabti oo kala ah buu nebigu meeshiisbuu ku hoyday wastacmala calaa xarasiljeesh ciidankii waardihiisa wuxuu nebigu u xilsaaray maxamed bin maslama hadda waa soo baratay ninka maxamed bin maslama wa calaa xarasihi lkhaas nebiga waardihiisa gaarkaana wuxuu u dhiibay dhahwaan bin cabdilqays ibni cabdiqays ninkau ka jira ibnidaas waa inuu ku qorto dhahwaan cabdiqays maaha dhahwaan bin cabdiqays wa fi saxari aroor hore saaral jeeshu ciidanka waa dhaqaaq xataa idaa kaana markuu ahada ciidanku bishawdi meesha la yidhahdo wahuwa shawdkaasi bustaanun waa beer oo bayna uxudin walmadiina uxud iyo madiina u dhaxaysa rajaca cabdulaahi binu ubayi cabdulaahi binu ubayi baa gadaal wuxuu ula noqday bialaai miati min asxaabi saddex boqol oo raggii isaga taageersanaa ah ciidanku kunbu ah nabiga la socday moogta saddex boqol buu dib ula noqday oo inagii tafsir kusoo mara saddex boqol buu la noqday wa qaala wuxuuna yidhi casaanii maxamed anna amarkayga waa diidaya waaniga iryena magaalada ka bixin debadda ku dagaalami casaanii anna waa igu amar diiday waa adaacal wiildaana dhallinyarana waa adeeca taladii oday xanaaqo iska dhig wiilasha yaryarna taladooda al raacayn annagiina waa taladeeda waa la diiday dib buu u noqday fa calaama maxay baan naqtulu anfusana naftayda ku laynana weliga yaa naqaan haddaan debadda u baxnay na laaye fatabicahum waxaa ka daba orday raacay cabdulaahi binu camar ma taqaa ninkan waa waalidu jaabir jaabir binu cabdilaahi binu camar jaabir aabbihiis baa wuxuu yidhi inta ka daba tegey waqaale wuxuu yidhi yaa qowmi wartolow saddexdiina boqolow udakirukum ullah ilaahay baa idin xusuusinaya waaya allaa takhduluu allaada in la iska daayaaba ka cajab badan waaya an takhduluu qowmakum qowmkiinna inaa hoojisaan iyo wa nebiyaku nebigin war garabka nebiga iyo garabka tolkiina ka bixinina magaaladiinni wey waa lasoo weeraray xaggee u noqoteen dumarkii carruurta ugu noqotay anlaa takhduluu qowmakum wanabiyakum inayna hoji qaaluu waxay dhaheen law naclamu qitaalan jawaabtii wey dagaal haddaan naqaan la tamacnaa kuma idin raaci lahan annagu dagaalka sida loo dagaalamo maba naqaanba haddaan dagaal naqaano tababarannaha waaba idin raaci lahayn lakin maba naqaan ama maahe law naclamu qitaalan dagaal inuu meesha ka dhacayo haddaan ognahay la tamacnaa kuma idin raaci lahayn dagaal uma socotaan howlo kale u socotaan annagu idin raaci mayno faqaala lahum wuxuu ku yidhi abcadakum ullah ilaahay idin foge idhaafa bay kaar idinku dhacdo saxaabigii baa habaaray fasayuqni allaahu ilaahay baa deeqi doona bayr cankum xaggiinna nebiyahu nebigiisa ilaahay baa xaggiinna ka deeqi doona cidow cid kaloo ku filnaataba ilaahay nebiga siin doonaa walamaa facala daalika markuu sameeyey cabdulaahi binu ubayi oo munaafaqa la haray ciidankii baa nagu soo dhimanta weliba wax dhiman hame daa'ifataani laba qabiil waxay damceen oo min almu'miniina an tafshalaa inay iyana fashalmaan oo fulayoobaan yay ahaayeen banu xaaritha oo min alaws wa banu salima oo min alkhasraj id hame daa'ifataani minkum an tafshalaa wallahu waliyuhuma facasamahum allah laakiin ilahay baa ilaashay waa ilaahay waa waa ilahay baa ka badbaadisay wallahu waliyuhuma waqad iftaraqa almuslimuuna muslimiintii waa iskhilaafeen firqatayni laba kooxood fii maa sheega yafcaluuna ay ku samaynayaan bilmukh munkhadiliin ya kuwii uga baxay dagaalka almukhadiliin almunkhaziliin misaabadinqoranidaalba qoraya kuwa garabkooda ka baxay oo hadda ina ka haray hadhow maxaan ku samaynaynaa maxay yihiin faqowmun qola yaquuluuna waxay dhahay nuqaatilhum waa la dagaalamayna nimanka maanta halkaa nooga haray wqowmuna yaquuluuna waxay lahayn natrukum waa iska daynaynaa faanzala allahu fii suurati nisa ilahay baa suuratnisa soo dejiyey famaa lakum war maxau yahay sha'nigiinno filmunaafiqiinta sha'nigooda fi'atayn xaalatiin laba kooxood maxaa munaafiqiin laba jamaaco iskugu khilaafteen wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adalla allah waman yudlil illahu falan tajida lahu sabiila uma saara aljiishu ciidankii hore buu socday xataa nazala shicba gosha ilaa uu ka degay min uxudin hada waa meeshaad waa sawiranta wajacala dahrahu dhabarka wuxuu yeelay liljabal ciidanku dhabarka buurtau yeela wa wajhuna lilmadiina hadda waxaa weeye madiine markii laga baxay dee ciidanku ku soo socday inaa wejiga qaabilsay dhabarkaada magaalada ay jidhi ahaan lahayd moogta lama samayna dhabarkii buurta la galeen wejigoodina xaggii usoo jeedshay ama almushrikuuna kuwa gaalada ah fa nazaluu waxay degeen bibadnilwaadii togga calooshiisa min qibali uxud uxud xaggeeda halkaasay degeen waaye halkaa haddii ay degeen waxaa dhacday wa kaana waxa ahaa calaa maymanatihim ciidanka midigta ka dagaalamaya oo gaalada khaalid binu weliid nin la dhihi jiray baa gacanta ku hayay saxaabigii weynaa noqon doona wa calalmaysarati ciidanka bidixdaana waxaa waday oo hogaaminayey bal arag arrintaan cikramo bin abi jahl waa islaami doonaaye wa calalmushaati ciidanka fantarigaana safwaan bin umaya rag waa la hagaagsanaan doonaa waaya ayuu ka mid a fajacala alayh sala sl nebigu ilahi wuxuu yeelay azubayr binu cawaam biizaa'i khaalid adigu ciidanka khaalid wato zubayr waa adaan ku aadan ciidankaas guutadiinnaana lagu ogay ciidankiinnaan wa jacala aakhariina kuwo kalena wuxuu yeela amaama albaaqiina nimankii kaloo ciidamada watoo dhan baa qolo kasta waa loo dhiibay qolalahordhiga qolo kasta qolaa la hordhiga wastaxdara rumaata kuwii rumaadda ahaabuu nabigu ganayaashii toogta badnaa buu soo xaadirsaday u yeertay wa kaanuu hamsiina rajulan konton nin bay ahayd yo ra'suhu madax waxa u ahaa cabdulaahi binu jubayr alansaari fa waqafahum wuxuu istaajiyey nebigu khalfaljeysh ciidanka dhabarkiisa calaa dahriljabayli buur yara dusheed waqaala wuxu yidhi laa tabraxuu halkaa ha ka teginina in ra'aytumuuna haddaadna aragtaan daharnaa calayhim gaalada annagoo ka adkaanay falaa tabraxuu halkaa ha ka dhaqaaqinina wa in ra'aytumuuhum gaaladii haddaa aragtaan daharuu calaynaa iyagoo naga adkaadayna yaa falaa tabraxuu meesha ha ka teginina laba jeeraalaba midna meesha ha ka teginina uma cadala calayh sala sl nebi ilahi wuxuu simaa sufuufa safafkii ciidanka waqadaba almuslimiina buu nebigu u khudbeeyey wa kaana fii ma qaala hadalladuu yidhi waxaa ka mid ahaa alqaa fii qalbii qalbigayga wuxuu ku tuuray alruuxu lamiin jibriil annahu shaniga lan tamuuta inaysan dhimanayn nafsu nafi xataa tastawfiya ilaa ay ka dhammaysato aqsaa risqigaa risqigeeda meesha u dembeeyey xabad raashina inta qofka u dhiman tahay inuusan dhimanayn ciidan baa lala hadlayaa mogta ha qof wax u dhiman yihiin ma dhimanayo o laa yanqasu minhu shayun shayna laga nusqaamin mayo wain abdaa canhaa haba ka dibdhece hadduu rabee fataquu llaha ilaahay ka yaaba rabbakum waajmiluu wanaajiya fii dalabi risqi risqiga markaad dalbaysaan wax wanaagsan ka shaqaysa oo ka dalba laa yaxmilannakum yousan idinku xambaarin istibdaa'uhu risqiga dibdhiciisu an tadlubuuh risqiga inaad ku dalabtaan bimacsiyatilah inta gaajootaan dadka hadday wax dhacaanoo wax qarbudaanoo wax xadaanoo risqiga kaa daahay macsiyada ilaahay yaa laguma dalbo almu'minu min almu'mini qofka mu'minkaa mu'minka kale ka ra'si madax oo kale weeye siduu u yahay min aljasadi jirka madaxuusalamxubin lagama maarmaana maa ida shtakaa hadduu xanuunsado tadaacaa lahu saa'iru jasadi jirka inta kale waxay u iskugu yeeraysaa xanuunkaas meeshaas haysa ama madaxaas waay uma btadaca alqitaalu dagaalkii baa bilowday bilmubaarazati buu ku bilowday isku soo bambax yaa soo baxaya wey fakharaja rajulu nin baa ka soo baxay min sufuufi lmushrikiina gaalada safkoodii fabaraza lahu azubayru baa usoo bambaxay faqatalahu zubayr ninkii waa dilay waay ninkaa waxaa layidhi neef geelo saarnaa yaa ii soo baxay saa dadkii waxu baxaa la waayay saddex jeer markuu yidhi yaa ii soo baxaya ninkii gaalkaa zubayr baa soo booday hal mar buu neefka geelaha kurskiis saa ugu booday ninkaa saaran moogta neefka geelaha dushiisi baa laysku qabsaday ku dagaalameen markaasaa kan hooseeya wuxuu yidhi nebigu waa kaasi la dil gaalkiibaa hoos maray waa la dili waa markay baxayso likulli nabiyin xawaariyun wa ina xawaariya zubayr ama maaha qisadu si kale ku baxdana waa soo aroodha oo yaa qoomkii yowmulaxzaab warkooda noo keena aniguu yidhi wuu u keenay ina likulli nabiyin xawaariyan wa ina xawaariya zubayr taasaa iyadu waxay ahayd midda uu bukhaarigu warinayo uma xamala liwaa calankii ninka gaalka ah lala dilya waxaa qaaday dalxatu bnu abi dalxa nin la dhihi jiray ama maahae waxaa la yidhi marka horeba dalxa calanka waday waxaa la yidhi zubayr markuu ninkii dilay baa waxaa soo baxay dalxatu bnu abi dalxa calankii gaaladana waa wadaa ninkan calanka wada reer bani cabdidaaro weeyaanoo weligood calanka gaalada wadi jireen oo saasay ahaayeen faqatalahu caliyun sayid cali baa isna dilay gaalkii waaye dhowr jeeruu yidhi yaa ii soo baxay qofna uma bixin sayid cali baa u soo baxay wuxuu yidhi weliba ninkaas soo idinkii lahaa maaha kuwayaga lalaaya janna ay gelayaan kuwiinana naar inay annaguna naar inaan gelayno maxaa nin soo baxa laydinka waaya waxbuu yidhi weliba qisaa soo socota haa aan gaarno fa xamala liwaa calankii misna waxaa qaaday laba waa dhimanta mogta aquuhu cumaan mid la dhashay cumaan la dhihi jiray baa calankii qaaday faqatalahu xamza xamzaa dilay kaasna xamzaa dilay waa la gartay fa xamalahu aqun lahuma nin saddexaadoo la dhashay labadii dhimantay baa qaaday calankaa iyaga lagu ogaa waagaas abu saciid baa la dhihi jiray faramaahu sacd bin abi waqaas oo aad u yaqaanay shabaaxda baa bisahmin ku ganay faqadaa calayh waa ka taqallusa weeye faqadaa calayh fawakazahu muusa faqadaa calayhi soo maahayn faqadaa calayhi baa ka dhacday weye fatanaawaba liwaa calanka waxaa isku bedbedelay bacdahu arbacatun min wlaadi dalxa bin abi dalxa ragga hore walaalay ahaayeene afar dambe uu dhalay baa hadba mid qaadaysa wa kulluhum yuqtaluuna dhammaantoodna waa lilay dad badan baa calankan hoostiisa ku dhintay maalintaa wakharaja min sufuufi lmushrikiina gaalada safkooda waxaa ka soo baxay cabdiraxmaan binu abi bakar yuriidu isagoo doonaya albaraasi qof u soo baxay fa araada abuuha aabbihi baa damcay an yabruza lahu inuu u bambaxo oo dilo faqaala cala sala slm wuxuu yidhi maticna noogu raaxee binafsika naftaada yaa abaabakar abaabakarow bal ka joog ninkaan waay waxaa dhacday baa layidhi ragga hore gaalada ah musaafic iyo xaaris iyo kilaab iyo julaas iyo jilaas iyo rag kaloo badan baa la tirinaya maalinta hore markii la soo baxaya abu sufyaan baa qoladii calanka wuxuu ku yidhi reer bani cabdidaar isagoo raba inay dagaalka si niyada u galaan waryahay reer bani cabdidaar maalintii beder markii nalalaynayay calanka waa ka tagteen wixii nugu dhacay baa nugu dhacay calanka aa ka tagteen baan ku jabna calanka ciidanka taliska mar haddii la qabsado meesha calanka laga hogaaminayo waa u dhammaatay hadda labo inaad si fiican calanka u haynaysaan inaad noo daysaan calankayga annagaa qabsanayna war waa qabanaynaa bay dheheen niyad baan ku haynaynaa marka waxay iskugu dabamarayaan kii dhintaa mid u qaadaya abu sufyaan baa awal la hadlay isna awal wax kale kama rabin calanka inuu ka qaada ma rabin wuxuu rabay inaysan baqin cararin uma xamalat khiyaala mushrikiin waxay isku soo xambaadhay xamalat khiyaalatgaalada fardahoodii cala lmuslimiina muslimiinta isku soo xambaareen alaa mara saddex jeer bay soo weerareen wa fii kullihaa mar kastaba yandaxuhum lmuslimuun muslimiintu waxay ku sayrayeen binnabli leebab fayataqahqaruuna gadaal bay u baxayeen mar allaale markii lagu sayro gadaal bay u baxayeen walama ltaqat isufuufu safafyaalkii markay kulmeen waxamiyat ilxarbu dagaalkiina kululaaday ibtada'a nisaa'ulmushrikiina dumarkii gaaladu waxay bilaabeen yadribna inay garaacayaan bidufuufi durbaanno wayanshudna alashcaar gabayagtirinayaan tahyiijan dhiirigelin licawaadifi rijaali ragga dareennadooda dareenka ragga ayay doonayaan inay dhiirigelin siiyaan kaana alayh sala sl nebigu wuxuu ahaa kullamaa samica markasuu maqlo nashiidan nisaa'i dumarka wax ay tirinayaan yaquulu wuxuu dhahayay nebigu calayhi salaatu salaam allaahuma allahy bika adigaan axuulu yaa isku difaacin wa bika adigaan asuulu ilaahu ku weerarayaa waay wa fiika baan uqaatilu ku dagaalamayaa adiga darta xasbiya allaahu kaafigaygu alla weeye wanicmalwakiilu mid la tala saartana isagaa u nicmaleh wa fii haadihi almacmacati yaa hugunkaas almacmaca hugunkaa dhacayay hugunkaas dhacayay ama wa fii haadihi almacmaca dagaalkan qutila waxaa la dilay xamse bin cabdulmualib nebiga adeerkii camu rasulilahi sal ly sl sayid shuhadaa qaafalahu waxaa halmaan ka helay waxshiyu ninkii waxshi ahay oo lala soo ballamay oo xor baa lagaa dhigaya haddaad dishay ma garanaysaa baa isagoo helay walxaalowe xamse yajuulu saa u dhex werwareegayo fi sufuufi safafka wa darabahu bixarbatin eebuu ku dhuftay lam tukhdi aan gafin hanaayaa badni calooshiisa laabadyaalkeeda baal eebaaba kusoo kilkil waxaa dhacday ma taqaanaa horta maalinta xamse lama dilin ilaa uu ka dilay xamse waaxidan wa alaaiina shaksan buu yidhi sharx soddon iyo kow nin gaal markuu dilay baa la dilay saddex iyo labaatanna waa lagu sheegay waxshigan oo jubayr ninkii la dhihi jiray addoonkiisii ah wuxuu yidhi waxaan arkay xamse oo saa seeftiis ula werwareegaya markaa diriciisii baa wuxuu ka maradii baa ka feedintay caloosha markaasaan saa ugu soo kilkila ba yidhi bahasha xataa radiitu minha ilaa aan raalli ka noqday siqaabkay macnaha meesha u heshay ku qancay buu yidhi xudunta hoosteeday kaga dhacday timo hoosaadka korkeeda ah markaasay labada lugoodoo dambe xaggaas miskaha bay ka baxda markaasaa wuxuu yidhi xaggayguu saa u soo aaday markaasuu dhaca waa dul taagnaaba yidhi ilaa ay nafta ka dhacday markaasaan u imido waxaan dacan yidhi eebadii inaan kala baxo dhib waxaa igu haysa ba yidhi qaabkii bahashi fallaaro saasay lahayd aan uga soo saari lahaa eebadii aniguna dagaalkaba waxaan ula socda inaan xornimo helo ninkaa keliya dilo dan kale ma lihi hawsha halkaa haddee maraso haadaa ifham haadaa horta sidaa fahan walamaa qutila markii la dilay xamalatun liwaa'i calanka kuwii hayey oo min almushrikiina gaalada ahaa oo walam yaqdir uusan kari karin axadun qofna cala dunuwi minhu inuu calanka u dhawaado dhowr toban qof baa meesha ku dhawaatay qiyaasi qof kasta waa ka baqay calankii kii qaada waa la dilay gaalada wallow markaasay jeediyeen aladbaara dabada walxaal nisaahum dumarkooduna yabkiina ooyayaan wa yuwalwilna ayna ba'ay leeyihiin yuwalwilna yuwalwilna waa maxay macnaha ay halaag dalbayaan waa halaagsanay waa hoognay ay ba'ayay leeyihiin bay hal mar saa uga baxeen meesha wa tabicahum lmuslimuun muslimiintii baa raacay waa markii hore intaan saxaabada dhibaatada ku dhici doonin yajmacuuna alghanaa'ima walaslaaba haniimo iyo wixii salbiya iyagoo soo ururinayaan falamaa ra'aa daalika markay arkeen arrumaatu kuwii buurta la saaray ganayaashaha saxaabadii aladiina yaxmuuna ilaalinaya duhuura almuslimiina muslimiinta dhabarkooda dhabarjebinta fowqa aljabali qaaluu waxay dhaheen maa lanaa maxaa lahaanta yadaanayo maa lanaa nooma ahan filwuquuf inaan halka iska taagnaano min xaajati maxaan ka taagnaanaynaa meesha waa guulaysannay wanasaw waxay halmaameen amra rasuul nabiga sayid sayidka amarkiisa alxakiim xakiimkaas sal alla alay slam fadakarahum ra'iisuhum bihi ninkii madaxda u ahaa baa xusuusiyey waryaasootii nabigu yidhi ha ka dhaqaaqinina falam yaltafituu dan kama gelin wandalaquu way tageen yantahibuuna iyagoo qaniimada wax ka guranaya amaa ra'iisuhum ninkii hogaamiyaha ahaa faabata bartiibu taagnaaday isagu waabata macahu qaliilun in yar baa hadhay oo minhu ka mid a falamaa ra'aa khaalid bin welid markuu arkay axadu ru'asaai lmushrikiina gaalada madaxdeeda midkood ahaa inay meesha khuluwal jabali buurtii ka marnaanshaheeda mina rumaati raggii difaaca ku jiray indalaqa bibacdiljeyshi ciidankiibu qaar kaxaysay faqatala wuxuu laayay man abata raggii meesha ku haray oo mina rumaati wa atal muslimiina muslimiintiina wuxuu uga yimid min waraa'ihim dhabarka wahum mushtaqiluuna ay ku mashquulsan yihiin bidunyaahumaduunyadooda falamaa ra'w dalika albalaa'a balaayadaa markay arkeen duhushuu saxaabadii waa dahshaa ku dhacday argagax wa tarakuu waxay ka tageen maa biaydiihim wax allaale waxay gacnaha ku wateen wantaqada sufuufum safafyaalkoodii baa buray wakhtaladuu way isku dhex darsameen min hayri shucuurin iyagoaan isgaranayn isdareemayn xataa saara ilaahu ka noqday yadribu bacduhum bacdan qaarqaar laynaya yagii dhexdood ciidankii baa isdhexdhex galay waay wa rafacad ixdaa nisaai lmushrikiina gaalada dumarkooda mid ka mida kor waxay u qaada alli waa calankii ilaa gaaladiina xataa waa isku dhex darsameen fajtamacuu lahu xawlahu calankii bay soo iskugu soo urureen qofka calanka haya ilaa calaamadooday arkayaan wa kaana min almushrikiina gaalada waxaa ku jiray rajulun nin oo yuqaalu lahu la dhihi jiray ibnu qami'ata ninkaasoo qatala dilay muscab bin cumayr saaxiiba liwaai saxaabiga calanka waday ah waa shaaca ninkaas wuxuu faafiyey anna muxamadan muxamed sal alla alay slm qad qutila in la dilay fadakhala alfashalu fashal baa galay filmuslimiina xataa qaala bacduhum barkood ay ka dhaheen calaama nuqaatilu maxaan ka dagaalamaynaa idaa kaana muxamadun qad qutila haddii nebi moxamed la dilay maxaanba dagaalna gelinaya dambe farjicuu u noqda ilaa qowmikum tolkiinna yu'minuukum weydan ammaan gelinayaani nagaba daayo howlahan waqaala jamaacatun waxay dhaheen idaa kaana muxamedun qad qutila haddii muxamed la dilay faqaatiluu dagaalama can diinikum diintiina ka dagaalama wa kaana min natiijati hada alfashal fashalkaa natiijadiisa waxaa ka mid noqday an inhazama jamaacatu min almuslimiina koox muslimiinta ka mida inay jabeen waay min baynihim waxaa ka mid ahaa alwaliid bin cuqba waa وhاaرجة بن زaيد ورفاacaة بن المعلى وcثmaan بن cafاan وتwajahuu waxay aadeen inta carareen ilى الmadiinة walaakinahum istaxyow misna waa xishoodeen an yadkhuluuha madiina inay galaan war meeyii nebiga iyo dadkii markii la dhaho raggaan soo cararay waxay dhahaan ma yaqaanaan moogta waa waa xishoodeen inay galaan farajacuu bacda alaaثin bay soo noqdeen waaya mar dambay soo noqdeen wabata rasulah nebigu isagu waa sugnaaday sal ly slam wa macahuna jamaacatun jamaacaan dhaqaaqin minhum waxaa ka mid ah abu dalxa alansaari istamara wuxuu daa'imay beyna yadayhi nebiga hortiisa yamnacu canhu xaaluu nebiga mancinaya xaggiisa bixajafatihi xajafadiisa bixajafatihi xajafada waa booshkaas wa kaana raamiyan wuxuu ah mid ganaa ah meel dhow baan ku joojinaynaa shadiida ramyi ganidiisu daran tahay fa nasara kinaanatahu wuxuu daadiyey kinaanadiisii booshkiisii buu wuxuu ka daashay beenayday rasuullah nebiga hortiisoo leebabkii ku daadsada wasaara wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay nafsii nebi allow aniga naftaydu linafsika naftaada alfidaa furasha uta wa wajhina liwajhika alwaqaa'u ilaalin buu u yahay wa kullu man kaana yamuru qof kasta oo meesha maraya oo cararayo saxaabi ah wa macahuna kinaanatun ay tahay taasha leebabka ku jiraan yaquulu lahu alayh sala sl nebigu wuxuu u lahaa ninka cararaya unfurhaa war u daadi liabi dalxa war ninkaan abi dalxa noogu daadi bal leebabka haddaa cararaysa waxaa meesha ka dhacay waxaadan la qiyaasi karin wa kaana yanduru ila alqowmi nebigu qoomku fiirinayay liyaraa inuu arko mawaadica nabli meelo leebabku ay ku dhacayaan fayaquulu lahu abu dalxa wuxuu lahaa yaa nebiyallaahi biabi anta wa ummi hooyada iyo aabbahay idam allah laguu furtee laa tandur ha fiirinin oo kor madaxa u taagin yusiibaka sahmun min sihaami lqowmi ku asiibeen yuusan kugu dhicin leebka ay nimanku soo ganeen aniga isku kay aadi naxrii duuna naxrika dhuuntaydu dhuuntaada ha ku aadanaato wallahu subxana wa tacala aclam